bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa subax jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixii labaatanka juun sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheeroo dhan munaasabado lagu weyneynayo lixii labaatanka juun ayaa habeenimadii xalayaha waxay ka dhacday qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ayadoona munaasabadahaasi qaarkood ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke munaasabada ayaa ka dhacday xarunta maamulka dowladda hoose ee muqdisho oo dhowaan xerigga laga jaray waxaa kasoo qayb mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee loogu talagalay in ay salaanta ka bixiyaan munaasabadaasi markaa saacaddu ay gaarto iyo tobanka saqda dhexe ee loo madalsanaa in la saaro calanka astaanta soomaaliya munaasabada ayaa qaybihii kala duwanaa ee ka qaybgalay waxay ka jeediyeen hadallo kala duwan ayadoona mas-uuliyiinta dowladda ugu horreyn uu goobtaasi ka hadlay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke kaa oo tilmaamay in ay lama huraan tahay midnimada soomaaliya sidoo kalena loo baahan yahay in mar kale soomaaliya mid laga dhigo arrintaasina laga wada shaqeeyo munaasabada ugu dambeyn waxaa soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu kaga hadlayay midnimada soomaaliya iyo sidii soomaali mar kale laisugu raadi lahaa waxaana xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu sheegay in ay geedeergi geedgaababa u fuuli doonaan sidii mar kale soomaaliya mid ay kaga dhigi lahaayeen waxa uuna sheegay in arrintaasi dadaallo badan loo geli doono asigoo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqay in laga shaqeeyo wax walbo isku soo dhaweynaya ummadda soomaaliya laguna midoobi karo walaalaha waqooyi ayuu ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inay la gartaan wanaagga ay doonayaan ee ah in soomaali mar kale mid ay noqoto xilli deegaanada maamulkaasi oo ah meelihii ugu horreeyay ee laga taagay calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya lixii labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii ayna wax munaasabado lagu weyneynaya arrintaasay ka dhicin habeenkii xalay ahaa balse madaxweynaha ayaa rajo ka muujinaya in ay arrintaasi tahay mid aan loo baahnayn sidoo kalena dowladda federaalk ay ku dadaali doonto sidii soomaali mid ay kaga dhigi lahayd asigoona faray dhinacyada bulshada qaybaheeda kala duwan in laga shaqeeya arrintaasi ugu dambeyn waxaa la gaaray xilligii lagu madalsanaa in calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya la saaro waxaa laysugu tagay madashii goobta lagu ballansanaa iyadoona saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ay u diyaargaroobeen saarista calanka waxaa laga dhawaajiyay astaanta calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo goobta ay goobjoog ka ahaayeen madaxda ugu sarraysa dadka iyo qaybihii kala duwanaa ee kasoo qayb galay madasha waana konton iyo shan guuradii ka soo wareegatay kun sagaal boqol iyo lixdankii markii laga taagay qaybaha kala duwan qaybo ka mid a gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee buluga ee xidigta shanta geese dhexda kaga calaamaysan tahay ayadoona ay noqotay markii ugu horreysay ee soomaaliya ay ka xuruuda gumaysigii qaybo ka mid a gobollada waqooyina ay ka qaateen gumaystihii ingiriiska xurnimadooda waxaana muddo gaaban kadib gobollada koofureed ee dalka iyaguna ay ka xuruubeen gumaystihii talyaaniga ee muddada dheer dhibaatada ku hayay shacabka soomaaliyeed dhinaca kale qeybaha kala duwan ee dalka ayaa ka dhaceen munaasabadaha lagu weyneynaya maalinta xorriyadda ah ee lix iyo labaatanka juun oo kun sagaal boqol iyo lixdankii ku asteysneed markii gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya ay gumaystihii ingiriiska ka xoroobeen iyadoona magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay ka dhacday munaasabad si weyn ay usoo agaasimeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee ciidamada dowladda ay ka kooban yihiin saraakiil saraakiil xigeenno iyo sidoo kale deblayaal waxaana munaasabadu ay ahayd mid ay kusoo bandhigayeen ciidamada gaardakacayaar ay ugu talagaleen munaasabadda iyo sidoo kale qiimeynta lagu weyneynaya maalmaha xorriyadda waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta ka qayb gashay ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada midooda afrika dhinaca iyo magaalada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayay munaasabado nooca oo kalea ka dhaceen waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ku sugan hiiraan iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona munaasabadda si weyn loogu agaasimayay lix iyo labaatanka juun oo aheeday maalintii ay ku xoroobeen gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya gumaystihii ingiriiska magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay munaasabad noocaya ah oo lagu weyneynayay lix iyo labaatanka juun iyaduna munaasabadu ay kala qayb galeen dadkii ka qayb galayay madaxda ugu sarraysa maamulka puntland sida madaxweyne gaas iyo ku-xigeenkiisa cabdiweli maxamed cali gaas oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay in bulshada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sii adkaynta iyo xoojinta ee kala dhexaysa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale sidii soomaali mid looga dhigi lahaa cabdiweli gaas ayaa dhinaca kale ku nuunuuxsaday in ay dowladda federaalka ee soomaaliya garwadeen ugu tahay maamulada ka jira dalka soomaaliya ku dhaqanka dastuurka dalka ee lagu heshiiyey in la qaato arrimaha federaalisimka waxauna sheegay madaxweynaha maamulka puntland in arrintaasi ay tahay mid puntland ay dhinaceedu xooga saari doonto asigoo dhinaca kalena midnimada xooga saaray cabdiweli gaas marow ka hadlayana waxa uu sheegay inay rajaynayaan in maruun laga baxa qabaa'ilaadka iyo sidoo kale waxyaabaha kale haatan lagu howlan yahay loona gudbo soomaali mid ah kana tashata aayaheeda sida uu ka dhawaajiyey halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya deegaanka leega ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda ay ku lahaayeen meelduleedka kagaha degmadaasi iyadoona wararkii ugu dambeeyey laga helaya degmada leego ay sheegayaan haatan inay gacanta ku dhigeen ciidamadii shabaabka ka tirsanaa deegaanadii weerarka ay ku qaadeen ee ay ka mid tahay deegaanka leego oo ay gacanta ku dhigeen saldhiggii ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwii dowladda halkaasi ay ku lahaayeen waxaana wararka laga helaya leega ay tilmaamayaan in al-shabaab ay gubeen qaar ka mida gaadiidka amisom halka kuwo kalena gacanta ay ku dhigeen waxaana haatan gebi ahaanba deegaanka leega gacanta ku haya ururka al-shabaab sida wararka ka imaanaya ay sheegayaan deegaanada ku dhowdhow leega ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in alshamid ciidamada midowda afrika ee amisom ay wadaan dhaqdhaqaaqay ku aadan sidii mar kale ay dib ugu laaba lahaayeen deegaankaasi iyadoona la tilmaamaya maamulkii degmada leego iyo sidoo kale ciidamadii midowda afrika ee saldhiga u ahaa duleedka degmadaasina ay isaga baxeen halkaa iyadoona la sheegayo in aysan wadanin wax gaadiida xilligaa halka ay ka baxayeen in waxaana wararkii kala duwanee laga helaya leega ay tilmaamayaan sidoo kale in howdka ay galeen ciidamadii midowda afrika iyo maamulkii degmadaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa jenaraalka gadoodsan ee ka tirsanaa ciidamada booliska maamulka puntland ee muxudiin ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulkaasi haatan uu ku dadaalayo sidii uu kala dhantaali lahaa ciidanka maamulka puntland isagoona ku eedeeyay jenaraal muxudiin gacmi in madaxweyne gaas uu ka badiiday ama ka madax adeegay inuu kala hadlo arrinta la xiriirta mushaaraadka ciidamada oo uu tilmaamay muddo dhowr iyo toban bilood ah inaan la siinin wax mushaaraad ah jenaraalkan oo gadoodsan oo dhowaana dagaal kula galay duleedka degmada garowe ee xarunta maamulka puntland ciidamo ka tirsan maamulka puntland uu hogaaminaya wasiirka amniga ayaa waxa uu sheegay in ujeedka dagaalkooda uu yahay sidii lagu soo dhici lahaa xuquuqaadka ay u baahan yihiin ciidankaasi sida uu ka dhawaajiyey ina wax loo dhaxaya ma jiraan xuquuq la-aan ciidamada oo dhana oo ciidamadii lacagtiina soo baxayso aan wax bushaara la siinayn xuquuqda ciidanka daalla gadoodeed ma ahanin lama gadoon aniga wax shaksiyana xilku waa meerto maalintii la doonaa layga qaadi karaa kuma malihi xilka waxaan dad iyo eed ahayn laguma qabo laakiin ciidamada dhan in la burburiyo ciidamadii la burburiyo hadda ma aha wax meesha ku jira tan waa burburin ciidan oo puntland oo dhan ciidankeedii oo burburaya konton iyo afraad dhowr iyo toban bilood ma qaadan dowladda toddobiyo toban bilood lix iyo toban bilood bay jirtaa saddex bilood iyo maaqaan bay qaataa shan iyo toban bilood afar iyo toban bilood ma qaadan booliiska meel kasta ha jooge dad yar oo iyo dad yar gaar oo wax la siiyo ma ahana wax ciidana oo iyo shaqaalaba oo toddoba bilood sideed bilood toban bilood waxgaatay ma jiraan diyaar baanu ahay anugu diyaar baanu ahay madaxweynaha xataa uu ka lahadlahayn aan wada hadalno wax kastoo dhacan ka wada hadalno ee, wax kasta xal bay leeyihiin aan xallinna probleemada jira ee, isagaa diiday cid kasta oo tiraada hadda xal baanu wadnaayo waa kula fariisanaynaana diyaar baanu ahay marnana xal ma jiro hadda sida wax loo wado oo dhan in halkaa ee, ciidan dhan la iska horkeeno in la isku waayo dhibaatadii maalintii dhawaa ciidankii annaga nagu soo socday ciid shirkii ku dhacay waa maqashay waxaa oo dhan dhibaataa puntland maanta meeshay joogto puntland oo dhan baa u baahan in wax laga qabto maaha aniga maaha aniga iyo shaksiga in laga qabto puntland in wax laga qabtaa loo baahaya xuduudaheedii iyo sida waxa ku socdana waa ogtahay puntland in wax laga qabtaa la rabaa hadalka jenaraalkan ayaa imaanaya xilli madaxweyne cabdiweli gaas dhowaan uu sheegay in xabsiga lasoo dhigo jenaraalkan gaduudsan ee la sheegay inuu la baxsaday ciidamo aad u fara badan oo gaarayo boqolaal iyo sidoo kale toban gaadiidka dagaalka ah haatanna ku sugan meel aan sidaasi kaga fogeen dega- degmada eyl ee u dhow- ee u dhexaysa degmada eyl iyo sidoo kale magaalada garowe tuulo u dhexayso lagu magacaabo qarxis oo haatan fariisin u ah jenaraalkan iyo ciidanka uu hogaaminayo sida wararka laga helaya magaalada garowe ay sheegayaan culimaabudiinka ahlu sunna wal jamaaca ayaa xabsiga waxa ay dhigeen qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ka soo jeeda gurceel kuwaas oo uga- u riyaaqsanaa shirka ka soconaya degmada dhusamareeb ee xarunta gobo- xarunta maamulka ximin iyo xeeba nabadoon lagu magacaabo cali sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay ahlu sunna wal jamaaca ku howlan tahay sidii ay iyagu maamul ay hogaaminayaan kaga hirgeli lahaayeen gobolka galguduud waxa uuna sidoo kale tilmaamay in odayaashan qaarkood lagu xirxiray taageere ay u hayeen shirka ka soconaya cadaado sida uu ka dhawaajiyey
walaal odayaal iyo waxgarad ka tega ma jiraan maanta ayaa odayaalka gurceel ayay shireen waxay sheegeen bayaan waxay soo saareen in yacni ay taageersan yihiin maamulka laga dhisayo cadaado oo ummadda yacni labada gobol mudug iyo galgaduud loo dhisayo muddo socday odayaalkii noocaas ahay hadda waxaa la xirxiray qaar ka mid oo hadda xabsiga ku jira Ee, nin suldaanu waa xidhan yahay Ee, ragga kalena hasaniya saaka taleefona loo soo dirayay waxaa weeye seed u dhigi kartaan afkaartiina yacni maaragtay iyo fikrigiina seed u muujin kartaan Ee, wax kale oo dembiga ay ka galeen ma jirin marka arrintaas hadda nin suldaana u xiran saakay fikriga idaacadaha saakay waraysi la siiyey wiilasha idaacadaha waa xireen kamaradii waa ka qaadeen ilaa maanta taleefano iyo waxa ku socda odayaalka iyo waxgaradka iyo handadaad seed u hadli kartaan annagu marka waxaan kuu sheegaynaa maamul aan ognahay iyo waxgarad aan ognahay midka cadaadaan ka ognahay fadhiya maamulka puntlandna waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari inuu burburiyey dastuurka lagu heshiiyey ee u yaala dalka soomaaliya ka gadaal markii uu furay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka maamulka galmudug ee dhowaan lagu yagleelay degmada cadaado ee maamulka uu ka soconaya shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduuda Gudubari- gure- gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ka qayb galay munaasabadii furitaanka kalfadhiga baarlamaanka maamulka galmudug iyadoona puntland ay kasoo horjeesatay arrinta maamulkaasi oo ay sheegtay in uu ba- hareer maray dastuurkii dalka u yiilay puntland ayaana qaadacday ka- kami- ka mid ahaanshaha ama puntland ayaa qaadacday gebi ahaanba in ay aqoonsato maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya laga yagleelay ee haatan magaciisana loo umkay galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhowaan qoraal ka soo baxay xafiiskiisana waxaa lagu taageeray baarlamaanka maamulkaasi macalimiintii ilaalinaysay imtixaankii midaysnaa ee dowladda federaalk ee soomaaliya muddo dhowr iyo labaatan sana kadib ay ka qaaday gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ayaa waxay ku eedeeyeen wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare inaysan siinin xuquuqaadka ay u bahaaye- u baahnaayeen xilli ay ku shaqeeyeen sida ay ka dhawaajiyeen xaalad adaga qaar ka mida macalimiinta oo yimid xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ayaa sheegay in loo adeegsaday ciidamo kala ceyriya iyadoona qaarkood ay soo gaartay dhibaatooyin sida ay ku warbixinayaan qaar ka mida macalimiintaasi oo ku eedeeyey wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare inaysan bixinin xuquuqaadkii ay lahaayeen waxaanu ka cabanaynaa macalimiintu ilaa waxay ahaayeen shan boqol oo macalin macalimiinta ilaalinaya way imtixaanaadkii shahaadada forforka marka waxaana lagu ballamiyey wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare agaasimo wuxuuna yidhi xaddi lasoo dhaafay baa wuxuu yidhi khamiista soo socto weynaada wixiina oo macallimiinta waxoogaagi baaburaacoodii bay doonayeen marka waxaa dhacday meeshii aan maanta ka sugayna markaan maanta khamiisi aan nimid meeshii xoogaagi yaraa baaburaaca macallimiintu sugayeen markay saacaddu buurkii laga baxay kowdiiyo badhkii meelaha ay cagcagaynayso in dabeed ciidanna lagu dalbaday ciidankii hareeraha iyo qoryo nagala mareen een ilaa siddeed qori baa nalagu riday xabadaha baa nalagu ridayey marka adugu macallimiinta qaar kolle waxaan arkaya yar ay madaxa kaga dhacday oo magacayga aaminaa la dhahaa waxaan ka tirsanahay macallimiinta maanta dhibaatada meeshaas ku soo gaartay Een annagoo nala belamiyey oo nala yidhi imaada axaddii aanimida dana khamiis imaadeen dee annagoo hoola naga dhaco rurteen wax u samaysan lahen aa maanta meeshaa nala keenay haddana ha ahaato waana la waxaa la yidhi laba iskuul aa joogayso labadii iskuul annagoo sidii u sugayno aa waxaan ka warhelna xabado macallimiintu waa isku kor jajabeen ani hadda maanta dhibaata ay gaarto kursigaan ka dhacay waa lii dardaray marka dhibkaasaana heesto wasaaradda waxbarashada godob ee naga gashay haddaan haween iyo iyo muxuu ahaa iyo ragba aa u leenahay xaq haddaan leenahay macallimiinta maanta godob weyn ay ka galeen Een, lacagtiina way naga qabaan oo maanta riski aan ku shaqaynay shan shan maalmood oo riski aan ku shaqaynay maanta xaqeenna wasaaradda waxbarashada waxaa naga siisay maxamed cabdiqaadir maanta dhibaatadan maanta inay haysato asagaa noo eh, noo keenay agaasimaha warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa nagay intaa tan iyo warkan warka xig intaa dib ugu kulmaynana waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin iyo dhammaanba bahda raadiyo wardheer oo idiin dhehayso hambalya soomaaliya ee meel kastoo aad ku sugan tihiin
Thank
goyadiina daysay goormaan lulanay goormaan libanay goormaan lanaanay lugoyadiina daysay
you.
goormaan lulanay